الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم إخواني إلهي سبحانه وتعالى ما iskale waxaan joognaa xafiiska majlisullah cilmidka ducaad ama golaha sare ee ay- ay- imaamyaasha kenya faracooda gaaris xafiiskooda gaaris baan joognaa Ee, musiiba ayaa ka dhacday magaalada gaaris sida la wada ogsoon yahay suuqi weynaa ee muslimiinta ay ku ganacsanayeen ayaa gubtay oo musiibo ka dhacday anagoo marka arrinta ka duuleyno ayaan rabnaa inaan meeshan ku qabano jalsa ama shir jaraa'id oo arrimaha ku saabsan culummadii guddigii ayimadana way la joogaan waa kuwan gaararkii fadhiyaan dhinacayga midig waxaa fa- bidix waxaa fadhiyaa ra-iiskii majliska waxaa ku xugaa sheekh xuseen cabdullaahi ee imaamka ibnulqayim dhinacayga kale waxaa fadhiya doctor yuusuf carays xagga kale waxaa iga jira doctor xashe xasan khaliif iyo culummo kale marka waxaan rabnaa aan soo jeedino laba qodob culummaaan soo jeedinayaan aniga hadalkan baan qaybinahayaa waxaan hadalka kusoo dhaweynahayaa oo aan rabaa inuu ka hadlo mawduuca lafdhabartiisa sheekh xuseen cabdullaahi imaamka masaajidka ibnulqayim islamarkaana xuminka xafiiska aimada soo dhowo sheekh jazaak allah khayr alxamdu lilah rab alcaalamiin wsali allahuma cala nabiyina maxamed wacala aalihi wa asxaabihi man tabican biixsaanin ilaa yowm iddiin annagoo eh golaha imaamyaha iyo ducaadda ee faraca garissa county waxaana loo yaqaanaa council of imams and parijers of kenya frank garissa markii koowaad waxaan maaragtay aan ka tacsiyeynaynaa dhibaatada ku dhacday ee shacabka garissa county oo suuqii halbowlaha u ahaa gubtay markii koowaad maaha uu gubto waa markii ama afar iyo tobanaad ama shan iyo tobanaad marka dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiga magaalada taasoo maaragtay countiga ideelkiisa oo dhanna qayb ka ah waa halbowlaha suuqa u ah suuqaasaa gubtay dadkii marka way ku ceertoobeen dadkii waxaasina way ku noolaayeen inta xoolahood meesha ay ku ganacsanayeen intii masaakiinana maaragtay meeshaasay ka kabarweysanaysa marka waxaan ugu baaqaynaa markii koowaad dowladda kenya hadday tahay dowladda dhexe iyo dowladda ismaamulka hoose garissa county ummaddan in loo soo gargaaro idinka mas-uulka ee shacabkan ka bilaab madaxweyne ruuto ilaa maaragtay madaxda kale garissa county laga soo doortay dhammaantood shacabkan in loo soo gargaaro yaan ugu baaqaynaa kuwa weli oo muslimiinta waxaan ilaahay maaragtay oon leenahay ilaahay uga cabsada shacabkan ha loo soo gargaaro waxaana ku talinaynaa suuqan mar kastaa gubanayo in suuqan la dhiso oo la nidaamiyo taasaan ugu baaqaynaa suuqa haddii la dhiso oo guryo dhagaxa laga dhiso dhibaatadan waxaan isleenahay waa yaraanaysaa taasoo marka waxyaalaha keenay in suuqa la dhisayo waxaa ka mid ah dadweynaha oo ka cabsanayaan suuqa haddii la dhiso inay cadaalad xumo ka dhacdo oo dadkii masaakiintii ku ganacsanaya dadaan ahayn meeshii loogu xoogo dadkuna saasay isku reebaan waxaa kaloo meesha ku jirtaa nin madaxo oo siyaasiya markuu dhaho meeshan waan dhisi kuwa kale aan dhahaan ha dhisina marka waxay noqdeen dadka siyaasiyiintii dad maaragtay ka kor dalaali shacabkii maslaxadiisa ka kor dalaali arrintaasna waxaan leenahay laga waantoomo ilaahayna uga cabsadaan leenahay siyaasiyiinta madaxda gaarisa county shacabkan gaarisa county iyo suuqan ilaahay uga cabsadaan dadweynahana waxaan leenahay dowladda warkeeda adeeca ama dowladda sare ha ahaato ama dowladda countiga meesha in la idiin dhiso la idiin nidaamiyona aqbalaan leenahay waxaan kaloo leenahay dadka muslimiinta meel ay joogaan dabka u dhaca waa musiibooyin maaragtay musiibo musiibooyinka oo ilaahay maaragtay u qadaray ka mid ah meelaha kale markuu dhibaato ku dhacdo waa loo gurmadaa laakiin inta badan gaarsa county looma soo gurmado dadka muslimiinta culimada eh, dadka maalqabeenta muxsiniinta meel ay joogaanna waxaan leenahay walaalayaalow dadkaas loo soo gurmado kurbada maantaas lala qaybsado waa kii nabigu ule calayhi salaatu wasalaam ninkii mumina qof mumina kurbo ka feedo kurbooyinka adduunka wuxuu ilaahay ka be- ka feedaa kurbooyina kurbooyinka aakhare marka jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين marka waxaan kabi hadalka sheekh xuseen uu sheegay inkoo ah majlisula'ima wa ducaad maanta waxaan iskugu imaanay xafiiskayna inaan ka hadalno dhacdadii ka dhacday suuq mugdi arrintaasaan ka tacsiyeynahayna waana ka xunnahay suuqanna waxaa og tihiin inay reer gaarsi u yaho lafdhabar ee dad ka badan boqolkiiba toddobaatan ama ku dhow ayaa ku tiirsanaa qeybo kala duwan markaa dadkii ayaa dhib soo gaaray waa un tacsiyeynhaynaa waan ka xanuunsannay waan garab taagannahay waxaana rabnaa aana codsanahaynaa inay dadkaa wax lala qabto waxaan baaqu dirahaynaa dadka muxsiniinta ah ahlu khayrka ah waxaan baaqu dirahaynaa dowladda countiga waxaan baaqu dirahaynaa dowladda sare waxaan ka codsanahaynaa dadka dhibaatada soo gaartay inay la garab istaago waa sida rasuulka calayhi wasalaatu wasalaam uu sheegay ninkii qof muslim ah kurba ka feedo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa isagana kurbada ka feedi dadka naxariista badan ee dadka maanta dhacdadan oo kale ku dhacdo garab istaago ama dadka liitan garab istaago waxaa la arkaa dadka inay u badnaayeen dad agooma quudinayay amaba gabdha muxuu ahaa garoobo ahaa ee dad masaakiin ayay u badnaayeen dadkii garab istaaga ilaahay subxaana wa tacaala ayaa iyakana u naxariisan oo garab istaagi waxaa markaa jeedinahaynaa dowladda il naxariisa dadka inay ku fiiriso suuqana sidan laga bedelo arrintan waa cayb mar kastaa suuqa inuu gubto nooma fiicno sumcad ahaan iyo muslimiin ahaanba marka suuqanna waxaan leenahay sidan ha laga bedelo sida ugu degdeg badan ayaan u diraynaa dadka muslimiinta iyo madaxda lasoo doorto magaalada countiga waana mahadsantihiin jazaakum allahu khayr بسم الله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سيدي أشاغين لبدي شيخ oo iga horeeyeen dhibaatadaasna way soo laalaabatay way soo laalaabatay aad bay soo noqotay waxaa si naxariis loo codsanayaa dadka laga soo doortay magaalada county gaarisa ee mas-uuliinta ka inay dadka usoo gurmadaan waxaa jirtaa laba dowlad dowlad sare iyo dowlad maxalli ee deegaanka ah dadkii waxaa la siiyey ismaamul hoose oo ayaka ismaamulayn oo nidaamkooda dhaqaalihii korka imaanay ee dowladda sare laga sugay wuxuu yaalaa magaalada garis waxa ayaan daray waxa aad looga xumaaday ah magaalada saakee dabka markuu kacay in uu imaaday hal gaari oo dabdamise halka gaarigana uu biyaha uu tuur waayey oo dadweynaha ay shaahid ka aheen oo aan ka daawanaynay kaamirooyinka la iska arkaa telefoonada taana waxay ceeb ku tahay dowladda countiga dadka mas-uuliinte waxaa la rabaa magaalada wayfide aad bay u weynaatay inay lahaato shan lix toddoba dabdamis oo diyaar ku ah waayo gaariga daroolka soo qaaday waxaa la rabay inuu ogaado cillada gaaraas uu leeyahay beebka mar hadduu shaqaynaynin muxuu meesha u keenay inuu sii hor ogaado arrinta ayada ayaa looga baahnay qofka gaariga u xil saarnay oo mas-uuliyaddiisa ay saarneed taana eedada waxaa iskale dowladda gaarisa county waxaan ka codsanaynaa arrintaasoo dambe inaysan dhicin markii ay dhacdo dhibaato musiibo saase in la helo hay-ad gurmadow istaagto dabkaas demis inta badan dadweynaha gaarisa dadka ayakaa damdamiyaan dabka xoogooda waxay qaataan gawaarida biyuulaha watataangi waxaanay ku damiyaan wax loogu talagalaa ma aha dabka laakiin haddii loo heli lahay gawaari fara badan waxaan dadka ay sheegayaan in la xakamayni lahay saa awgeeda waxaan ka codsanaynaa dowladda countiga in ay u raadiso dadka ayaga si loogu dhisi lahay suuqaas oo haddana markii la bogo suuqaas u dhisana cadaala loo samayn lahay dadka dadkaasuu sheekh xuseen sheegaya dadka waxay ka cararhayaan cadaalad darri iyay u jeedaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu